boqoraddii labaad cutubka toban iyo siddeedaad haddaba hosheeca ina eelaah oo ahaa boqorkii dalka israa'iil sannaddiisii saddexaad ayaa xisqiyaah ina aaxaas dalka yuhuudaha boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusaalem boqor buu ka ahaa sagaal iyo labaatan sannadood oo hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray abii ina sakariya oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman sidii dhammaan awowgiis daa'uud sameeyey oo kale wuxuu dumiyey meelihii sarsare tiirarkiina wuu jejebiyey geedihii asheeraahna wuu jaray oo wuxuu kaloo burburiyey abeesadii naxaasta ahayd oo muuse sameeyey waayo ilaa wakhtigaas dadkii israa'iil foox bay ushidi jireen oo isna wuxuu magaceedii u bixiyey nexeshtaan oo wuxuu isku halleeyey rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo dabadiis boqoraddii dalka yahuuda ah oo dhan laguma arag mid isagii la mid ah hortiisna ma jirin waayo rabbiguu xajistay oo la socodkiisiina kama uu tegin laakiinse wuxuu dhowray amarradiisii uu rabbigu muuse ku amray oo rabbigu isaga wuu la jiray oo meel alle meeshuu tegeyba wuu ku liibaanay oo wuxuu ka fallaagoobay boqorkii ashuur oo umana adeegin oo reer falastiina wuxuu ku laayey gaasa iyo soodimaheeda iyo tan iyo munaaraddii waardiyayaasha iyo ilaa magaaladii dayrka lahayd oo sannaddii afaraad ee boqor xisqiyaah taasoo ahayd sannaddii toddobaad ee hosheeca ina eelaah oo boqorkii dalka israa'iil ahaa ayuu shalmaneser oo ahaa boqorkii ashuur samaariya ku kacay oo hareereeyey oo saddex sannadood dabadeedna way qabsadeen taasuna waxay ahayd xisqiyaah sannaddiisii lixaad oo ahayd hosheeca oo boqorkii dalka israa'iil ahaa sannaddiisii sagaalaad markii samaariya la qabsaday markaasaa boqorkii ashuur kaxaystay dadkii israa'iil oo wuxuu dejiyey xalax iyo xaaboor oo webiga goosaan ag ahaa iyo magaalooyinkii reer maadaay maxaa yeelay ma ay addeecin codkii rabbiga ilaahooda ahaa laakiinse way ku xadgudbeen axdigiisii iyo dhammaan wixii uu midiidinkii rabbiga oo muuse ahaa ku amray ma ay maqlin mana ay samayn haddaba boqor xisqiyaah sannaddiisii afar iyo tobnaad ayaa seenxereeb oo ahaa boqorkii ashuur ku kacay magaalooyinkii dayrka lahaa oo dalka yahuudaha oo dhan wuuna qabsaday markaasee xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah ayaa boqorkii ashuur ugu cid diray laakiish oo wuxuu yidhi xumaan baan sameeyey haddaba iga noqo oo anna wixii aad isaarto waan aqbalayaa markaasaa boqorkii ashuur wuxuu boqorkii dalka yahuudaha saaray saddex boqol oo talanti oo lacag ah iyo soddon talanti oo dahab ah markaasaa xisqiyaha wuxuu isagii siiyey kulli lacagtii laga helay gurigii rabbiga iyo qasnadihii gurigii boqorka oo dhanba oo waagaasaa xisqiyaah dahabkii ka jaray albaabadii gurigii rabbiga iyo tiirarkiiba kuwaasoo uu xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaha ku dahaaray oo wuxuu siiyey boqorkii ashuur markaasaa boqorkii ashuur wuxuu laakiish ka diray tartaan iyo rabsaariis iyo rabshaaqeeh oo ciidan fara badan wata oo wuxuu iyaga boqor xisqiyaah ugu diray yeruusaalem oo iyana intay kaceen ayay yeruusaalem tageen oo markay yimaadeen waxay is ag taageen biyomareenkii balliga sare kaasoo ku dhex yiil waddada berrinkii dharmaydhaha oo markay boqorkii u yeedheen waxaa iyagii u yimid eliyaaqiim ina xilqiyaah oo u sarreeyey reerkii boqorka iyo shebnaa oo karaanigii ahaa iyo yo'aax ina aasaaf oo ahaa taariqorihii markaasaa rabshaaqeeh wuxuu iyagii ku yidhi waxaad xisqiyaha haddeer ku tidhaahdaan boqorka weyn ee boqorka ashuur ah wuxuu kugu leeyahay war waxaad ku kalsoon tahay oo aad isku hallaynaysaa waa maxay adigu waxaad leedahay dagaalka waxaa loo hayaa talo iyo xoog laakiinse afka uunbaad ka tidhi haddaba waa adiga iga fallaagoobaye bal yaad isku hallaynaysaa bal ogow waxaad isku hallaynaysaa oo ul ahaan u qaadanaysaa cawsduurkan burburay kaasoo ah masar oo isna haddii nin ku tiirsado gacantuu ka galaa oo ka mudaa oo boqorka masar oo fircoon ahu saasoo kaleu u yahay kuwa isaga isku halleeya oo dhan laakiinse haddaad igu tidhaahdaan waxaannu isku hallaynaynaa rabbiga ilaahayaga ah miyuusan isagu ahayn kii meelihiisii sarsare iyo meelihiisii allabarigaba uu xisqiyaah wada dumiyey isagoo dadka yahuudaha iyo dadka yeruusalaamba ku leh meeshan allabariga ee yeruusalaam ku taal horteeda waa inaad ilaah ku caabuddaan haddaba waan ku baryayaaye bal sharad la dhigo sayidkayga oo ah boqorka ashuur haddaba waxaan ku siin doonaa laba kun oo faras haddaad rag fuula u heli kartid bal sidee baad u celin kartaa sirkaal ka mid ah kuwa ugu yaryar ee addoommada sayidkayga ah oo sidee baad masar isugu hallaynaysaa inay ku siinayso gaari fardood iyo rag fardooley ah haddaba miyaan rabbiga la'aantiis ugu kacay meeshan inaan baabbi'iyo rabbigu wuxuu igu yidhi dalkaas ku kac oo soo baabbi'i markaasee eliyaaqiim ina xilqiyaah iyo sheebnaa iyo yo'aax waxay rabshaaqeeh ku yidhaahdeen waan ku baryaynaaye nagula hadal afka reer suuriya annagoo addoommadaada ah isagaannu garanaynaa oo ha nagula hadlin afka yahuudda iyadoo dadka derbiga dul jooga ayna maqlayaan laakiinse rabshaaqeeh wuxuu iyagii ku yidhi sayidkaygu ma wuxuu ii soo diray inaan sayidkiinna iyo idinka erayadan kula hadlo saw iima uu soo dirin nimanka derbiga dul joogaa inay saxaradooda cunaan oo ay kaadidooda idinla cabaan markaasuu rabshaaqeeh istaagay oo intuu cod weyn ku qayliyey ayuu afka yahuudda ku hadlay oo yidhi war maqla ereygii boqorka weyn ee ah boqorka ashuur boqorkii wuxuu idinku leeyahay xisqiyaah yuusan idin qiyaanin waayo isagu ma uu awoodi doono inuu gacantiisa idinka samata bixiyo oo weliba xisqiyaah yuusan rabbiga idin aaminsiin isagoo leh hubaal rabbigu waa ina samata bixin doonaa oo magaaladan laguma ridi doono gacanta boqorka ashuur haddaba xisqiyaah ha maqlinna waayo boqorkii ashuur wuxuu leeyahay nabad ila dhigta oo ii soo baxa oo midkiin waluba waxa ka cuno canabkiisa iyo geedkiisa berde oo midkiin waluba ha cabo biyaha ceelkiisa intaanan imaan oo idiin kaxayn dal dalkiinna la mid ah oo ah dal hadhuudh iyo kamri leh oo ah dal cunto iyo beero canab leh oo ah dal saliid saytuun iyo malab leh inaad noolaataan oo aydnaan dhiman oo xisqiyaaha maqlinna markuu idinku sasabayo oo idin leeyahay rabbigu waa ina samata bixin doonaa bal quruumaha ilaahyadoodii midkoodna miyuu weligiis dalkiisa ka samata bixiyo gacanta boqorka ashuur bal meeye ilaahyadii xamaad iyo arfaad oo meeye ilaahyadii safarwayiim iyo heynac iyo ciwaah iyagu miyay samaariya ka samata bixiyeen gacantayda bal waa kuwee kuwa ku jira ilaahyada dalalka oo dhan oo dalkooda ka samata bixiya gacantayda haddaba rabbigu sidee buu yeruusalaam gacantayda uga samata bixin karaa laakiinse dadkii way iska aamuseen oo xataa erey keliya uguma ay jawaabin waayo boqorka wuxuu ku amray oo yidhi ha u jawaabinna markaasaa waxaa xisqiyaah u yimid eliyaaqiim ina xilqiyaah oo reerka boqorka u sarreeyey iyo shebnaa oo karaanigii ahaa iyo yo'aax ina aasaaf oo taariikh qorihii ahaa iyagoo dhar jeexjeexan oo waxay isagii u sheegeen rabshaaqeeh ereyadiisii